guddigu shaqadiisa waa watay muddo lix maalmooda madaxda qaranka nagu soo biirtay micnuhu wuxuu ifjinayaa in layskugu tegey oo la doonayo geedi socodka in meel wanaagsan la dhigo muddo dheer ayaanu wadfadhinay waxaanu ka isla aragnay wax alla wixii guddigu isku soo raacay inay ayaguna fikir ka qaataan si wanaagsan baana laysku fahmay waa mowqifkuna aad iyo aad buu iskugu dhow yahay waxyaabaha aad isbeddelka ku samayseen ee madaxda aad la qaybsateen haddii aad wax nooga taabato iyo sida ay u arkaan iyaga sideedaba waxbaa la soo gudbiyey madaxdu waa soo shaqeeyeen iyaga iyo kuwa goboladu laakiin markii wixii ay noo yimaadeen annaga waajibka iyaga wuxuu ahaa inaanu dastuurka waafajinno sharciyeyno wixii cusubna sharciyeyno wax siyaasadda dadka dalka iyo dadka uxuntamana ay noqdaan intaas waa ku guulaysanay qodobada waxaa ka mid ah sideebaa odayaashii boqol iyo shan iyo soddonka ahaa sida ay noqonayaan qaabka lagu soo xulayo xildhibaanka yaa soo candidate garaynahaya see tartanka loo maamulahaya wareega koowaad ilaa hadda waagii hore waxaa qori jiray oday baa qori jiray hadda waxa weeye ilaa kontomeeyo ayay soo jeediyeen annagu mid baan ku daratay ilaa konton iyo kow ayay noqon doonaan ergada wax soo xulaysaa ergadu waxay ka imaanaysaa xildhibaan walba kursigiisa dadka la leh ayaa laga soo xulaya jufooyinka meel baa layskugu keenayaa dadka tartamaya ayay u codaynayaan wareega hore labaa soo haraysa markay labada soo harta wareega labaad yaa ay lagu kala baxaya oo deeri waxaa ku dhawaaqaya guddiga farsamada ee gobolka wuxuu u gudbinayaa guddigii sare qaranka qaabkaas barnaamijkaasi wuxuu u baahnaa waa wax lagu cusub oo u baahnaa in la sharciyeeyo waana waxyaalaha la isla afgartay bay ka mid tahay waa gartay gebi ahaan laakiin arrinta ku saabsan in baarlamaanka iyo xulistiisa ay kaalin muhiima ku yeelanayaan dowlad goboleedyada idinka waa ka hor imaateen marka arrintaas ma laydila aqbalay midda aqalka golaha shacabka ama aqalka hoose loo yaqaano gebi ahaanba doorka maamul goboleedyada ama waa ka saarnay maxaa yeelay wax sharciyanna soconahaya maaha dastuurkana ma waafaqsana qofka mar haddii la yidhi afar dhibic shan baa lagu soo xulaya oo qabiil ka imaanayo qabiilka iyo dadkay dooranahayaan loo dhexayn maayo waxa u dhexeeya guddiga keliya ay noqonahayaan meel maamul ka soo galo haba yaraatee ma jirto taas waa ka saarnay saxiixaan karaana lama arko maxaa yeelay ayaga qudhooda baarlamaanada u jooga ma aysan soo qorinin marka baarlamaan haddiiba qofka madaxda ay soo qoran karo ma noqonayso waxaasi wax ee dalka dantiisa ka waa gartay arrinta arrinta caasimadda maxaa laga yeelay waxaad soo jeediseen in aqalka sare gobolka banaadir laf ahaantiisa ay xubno ku yeeshaan waxyaalahaan isleenahay wey waxa madaxda kasoo ilduuftay waxaa ka mid ah in qodobka toddobaatan iyo labo ee dastuurku wuxuu sheegayaa sida aqalka sare ku imaanayo annaga dawlad baa nahay dastuur baan leenahay dastuurku muxuu sheegaya wuxuu sheegayaa in konton iyo afarta xubnood ay ka imaanayaan sideed iyo tobankii gobol hadda waxaa muuqata ayagu konton iyo afartii xildhibaan waxay u qaybiyeen kob iyo toban gobol gobolkii banaadir baa meesha ka maqan arrintaasi dastuurka ma waafaqsana waxaa kale oo meesha ku jira waxa weeye wuxuu leeyahay dastuurka fakradiisa labaadi si siman ayaa goboladu u qaybsanayaan marka waaya maxaa isku afgarateen marka maxaa isku afgarateen qodobkaas soo qaybin marka qodobkaas waxbaa ka furnaa anagu marka waxaan iska ilaalinay wixii heshiis siyaasadeeda ee lasoo dhoodhoobay inaanan cagta ku dhifanin laakiin wixii weyn ee meesha ka maqan sida gobolka banaadir oo kale ama muqdisho in meesha lagu soo daro oo xaqeeda la siiyo arrintaasina waxaa weeye arrin aan marna laga ilduufi karinin marnana aan sida mataqaanaa laga tegi karin hadalladaada waxaa ka muuqanaya inaydan wax heshiisa wada gaarin ilaa iyo hadda ama aydan isku soo dhowaan xataa kulankii xalay aad la yeelateen madaxda qaranka ma micnuhu sidaa maaha runtii boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa la isku fikir baa layahay meelo yar yar one percentigaas lagu kala qaybsanaya ilaa berrito waa lasoo saxaya haddaa la yidhahda meesha hadda sida gaarka a u doonaysaan in wax laga bedelo maxaa ka mid ah wallahi annagu aad iyo aad waxaan u doonaynaa inaan muqdisho marna laga marna laga tegin laba fikradood baa jira hadda labada fikradood baa la la lagu samaynayaa daraasad runtiina ma aha diidmadu maaha mid shaksiga keliya shaksi maaha waa mid farsamo weeye dastuurkii oo dhan baa dib u eegid lagu samaynaya maqaamka muqdisho dastuurka ku jira laba fikradood baa meesha yaalla war maqaamka marka la samaynayo muqdisho ha la sameeyo oo maqaamka iyo dastuurka arrinteeda loo daayo iyo hadiiba aqalka sare la dhisayo ilaa wakti uma haysano aan maqaamka ku sugneen muqdisho ka maqan lama dhisi karo labadaa fikradood baa iskarab yaalla annagu midda dambe ayaan aad iyo aad u taabacsannahay inaan marna si kumeel gaara muqdisho wax loo siiyo kadib maqaamka wixii lagu soo heshiiyaa lagu bedelo waa gartay dabcan bulshada caalamkana waxa ay ka hadlaysay sida uu muhiim u yahay in baarlamaanku ay ansixiyaan heshiiskan idinkiina waxaad moodaa weli inaad ku dhegantihiin heshiiska marka soo lama dhihi karo baarlamaanka hadda jooga ee adigu aad ka mid tahay in badan oo ka mid ah heshiiska lugooyay ku wadaan beesha caalamka muraad bay leedahay muraadkeedu waxa weeye inay tiraahdo soomaaliya isbedel fiican baa isbedel baa ka dhacay waxyaala ay ku faanaan oo buugta ku qortaan bay rabaan annaga laakiin arrintaas waan ka weynta arrinta iyadu annaga waxaan doonaynaa dalka soomaaliya inuusan burburinin inaan colaad iyo aysan ka ka dilaacinin in isbedelku uusan dhibaato nooga teginin ee wax wanaagsan dhalo inaan xuquuqda laba milyan iyo bar oo muqdisho degan aan la duudsiinin oo laga teginin dhici karayso muqdisho in ay dowladiina ay fadhido dowladdii dhaqaalaha ka soo baxayo lagu wado ayadana la yidhaahdo aqalka ku shaqaynaya meeshaan oo muqdisho muqdisho fadhiya kuma jirtaan arrintaasi arrin caqliga geli karta maaha